kulanti waa canhabeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda qatar u soo magacowday soomaaliya maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlay nabadoon lagu dilay tuulada cadow uul ee gobolka shabeellaha dhexe hantidhowraha guud ee qaranka soomaaliya oo warbixin uu soo saaray ku sheegay in hay-adaha dowladda musuq maasuq ka dhex jiro gudoomiyaha cusub ee degbada hodan oo maanta xilka la wareegay wafdi ka socda dowladda oo adeeg caafimaad geeyey degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado taariikhduna ay ku beegan tahay labaiy labaatanka bisha koob iyo tobnaad sanada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabad waa ku qabsoontay madaxtooyada qaranka kagudoomkaga guddoomay warqadaha aqoonsiga danjiirnimo safiirka cusub ee dowladda qatar ay usoo magacowday soomaaliya danjire al nuceymi ayaa madaxtooyada jamhuuriyadda soo gaarsiiyey salaan iyo fariin muujinaysay ixtiraamka qarannimada iyo xoojinta xiriirka walaaltinimada ee labada dal taasoo uu ka siday amiirka dalka qatar tamiim bin xamed sidoo kale danjiraha ayaa soo bandhigay dadaalka ay ku bixin doonto waa dowladiisa qatar xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood isagoo shacabka iyo dowladda soomaaliyeed kaga mahadceliyey soo dhoweynta diiran ee lagu qaabilay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambaliyey danjire cabdalla binu saalim al nuceymi xilka safiirnimo ee loo igmaday wuxuuna u rajeeyey inuu ku guuleysto matalaada dalkiisa doorna ka qaato xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya labada shacab ee walaalaha nabadoon caan ah ayaa lagu dilay tuulada cadow uul ee gobolka shabeellaha dhexe xilli deegaankaas uu maalmihii lasoo dhaafay ka dhex jiray dagaal beeleedyo nabadoonkan ayaa lasoo wariyey xilliga la dilayay inuu ku howlanaa xaalado nabadoonnimo waa sida dadka deegaanka ay dalsan u xaqiijiyeen gudoomiye ku-xigeenka dhinaca dib u heshiisiinta ee gobolka shabeellaha dhexe ayaan ka wareysanay
asalaamu calaa rasuulilah sayidina maxamedin wacalaa aali maxamedin wasaxbihi wasalim inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqat lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxzixa can innaar waudkhila aljannata faqad faaza wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur waxaan u tacsiyeynayaa nabadoonkii mukhtaar axmed maxamed xasan oo ku geeriyooday tuulada cadow uul ee hoos timaada degmo cadale iyadoo lagu guda jiro dadaaladii dib u heshiisiinta ee maalmahan dhan aan ka wadnay degmo cadale asagoo geed hoostiis u fadhiyo waxaan leeyahay naxariistii jannad allah ka waraabiyo wuxuu ka shaqaynayay islaax baynannaas waxaan u rajaynayaa in ilaahay ma arkaysaa maadaama dad walaalo ah beelo walaalo ah oo aan ka wada shaqayhayna dhammaanteen in ilaahay u naxariisto waa la dhimanayaa waxaa geeriyooday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam low kaanat idunyaa taduumu liahlihaa lakaana rasuulullaahi xayan wa baaqiya hadday adduunyadu ay ahaa lahayd mid wanaag badan ee ahalkeeda daa'imayso rasuulka ilaahay ayaa baaqi ahaa lahay waxaan leeyahay nafteeda anigoo ka bilaabayo guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo caruurtiisii iyo aqrabadii oo ka dhintayna sabar iyo iimaan allah ka siiyo ka maamul ahaan waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan dowlad goboleedka hiirshabeelle khaasatan maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxaan leeyahay rabbi naxariistii jannad allah ka waraabsho annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo sidoo kale waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo intii la dhimatay iyo dadka kale oo dhaawac ah in ilaahay u boogadhayo caafimaad taamana oo ilaahay siiyo
gudoomiye bal waxaad warbixin naga siisaa falkan marka uu dhacayay maxaa lagu hoolanaa oo shaqa aad ku socday markaas Ee, waa mahadsan tahay abuukar dayax ee, waa saad og tahay maalmahan waxaan wadnay howlo dib u heshiisiin ah oon ka wadnay degmo cadale ee, ouna amray madaxweynaha dowladda hiirshabeelle mudan cali gudlaawe xuseen sheekh oo juhdi fara badan ku baxshay dadaaladaas Ee, waxaan ku dhawaaqnay nabad ee, xabad joojin xabad joojintiina waa taabo gelinay waxaa socday in ee, la kala qaado aagagii ciidamadii ku jiray iyadana waxuu ahay howlaheedii matooradii maanta waxaan u baxnay ceelashii dansanaay matooradooda inaan daarno ciidamadii waxuu ahay aagaga ku jira aan ka saarno howlahaas annagoo ku guda jirno ayaa ah shilkaan dhacay
marka hadda ee, ruuxii falka geystay waxaa lagu maqaalaa in hirshabeelle iyo ciidamada amnigu weli ay ku raad joogaan een, ma la qabtay mise weli waa lagu raad joogaa waa lagu raad joogaa waana la soo qabanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada ayaa ku daba jiro sh- ee, falkaas gacan ku-dhiiglaha geystana sida ugu dhaqsiyaha badanle waxaan horkeeni doonaa cadaaladda
weli waxaad la socotaan warka habeennimo dalsan muqdisho hantidhowraha guud ee qaranka soomaaliya oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa warbixin ka soo saaray ku- warbixin uu soo saaray ku sheegay in hay-adaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya uu musuq maasuq ka dhex jiro waa kan mahad nuur axmed
xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka oo mas-uul ka ah baarista hay-adaha kala duwan oo ku sameeya baaris madax bannaan ayaa maanta soo saaray warbixintiisa sanadlaha ah ee ku saabsan waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka soo baxay baarisyo kala duwan oo xafiiska uu sameeyey warbixinta uu xafiisku diyaariyey waxay isugu jirta warbixinno baaris sanadla ah iyo warbixinno baaris gaar ah iyadoo sanadkii laba kun labaatan iyo kowdii xafiisku uu sii daayay warbixinada sanadlaha ah ee baarista maaliyadda warbixinta baarista sanadlaha aheed ee hogaanka sharciga warbixinta gaarka ee iibka degdega ah iyo covid nteen warbixinta dib u ogista habraaca mashaariicda ay maalgeliyaan hay-adaha caalamiga iyo warbixinada baarista maareyntii iyo nidaamka xogta maaliyadda dalka hantidhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud cali ayaa shir jaraa'id maanta warbaahinta u qabtay waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii qabsoomay iyo sidoo kale in ka badan lixdan iyo afar hay-adood oo baaris lagu sameeyey kow in hay-aduhu aysan lahayn wax qorshe iib oo sanadle ah oo lagu maamulo iibka ay sameeyaan labo lacaga lagu shubay koontooyin ka baxsan bangiga dhexe ee dowladda iyadoon ogolaansho laga haysan xisaabiyaha guud iyo wasaaradda maaliyadda saddex heshiisyada qaar oo ay hay-adaha dowladda galeen oon laga soo diiwaan gelin xafiiska antidhowrka guud sida uu sharcigu qabo afar deeqo lacageed oo ay hay-adaha qaar ee dowladda ay ka heleen dibadda oo aan lagu darin miisaaniyadda dowladda ee uu baarlamaanku ansixiyey khaladaadkan iyo kuwo kale oo lagu arki karo waxay yihiin kuwo soo noqnoqday dhowrka sano ee lasoo dhaafay innaga oo intii karaankeena isku daynay inaan hay-adaha dowladda ku hagno sidii loo sixi lahaa haddaba waxaan rabaa inaan u jeediyo mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda in hadda kadib qaladaadka soo noqnoqday ee aan wax laga qabin sharciga lala tiigsan doono waxaan ku kalsoonahay inaan joogno cilmi ahaan iyo caqli ahaanba heerkii aan mas-uuliyad iska saari lahayn ilaalinta sharciga iyo in si xilkasnimo leh loo guto mas-uuliyadda qaran warbixinta saddexaad ee aynu qabannay aan sameynay ayaa ah warbixin aynu dib ugu eegaynay hanaanka maareynta mashaariicda ay maalgeliyaan hay-adaha caalamiga dowladda federaalka soomaaliya waxay gacanta ku haysaa mashaariic badan oo ay galaan maalgeliyaan hay-adaha deeqbixiyayaasha caalamiga ah dhowrkii sano ee lasoo dhaafay mashaariicda uu bangiga adduunka soomaaliya ka waday waxay lacagtoodu gaaraysay hal dhibic hal sagaal bilyan oo dollarka maraykanka ah sidaasi lamid ah bangiga horumarinta africa ayaa iyaguna soomaaliya ku maalgelinayay ilaa iyo hadda lacag gaaraysa laba boqol oo milyan
waa hantidhowraha guud ee qaranka wariyahayga mahad nuur axmed ayaa ka horeeyey gudoomiyaha cusub ee degmada hodan maamulka gobolka banaadir cali axmed faarax ayaa maanta xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee degmadaas oo dhowaan xilka laga qaaday faadumo cabduqaadir xasan ayaa warkan sii dhammaystiraysa
munaasabaddan ayaa ahayd miduu xilka kula wareegaya gudoomiyaha cusub ee degmada hodan kaasoo kala wareegay gudoomiyihii isaga ka horeeyay isla xarunta degmada hodan ayaana lagu qabtay islamarkaana goobjoog waxaa ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir kuwo ka socday degmooyinka kale saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ugu horeeya kusimaha taliyaha qaybta weliyow cadde ahna taliya-xigeenka qaybta taliyaha saldhigga hodan dhame cabdifataax qoslaayeh iyo ku-xigeenadiisa qeybaha kale ee bulshada ku dhaqan hodan iyo marti kaloo madashan lagu casuumay intaasi kadib markii khudbadda la gudagalay ugu horeyn waxaa hadalka qaatay taliya-xigeenka qaybta weliyow cadde ahna kusmaha taliyaha gaashaanle isxaaq maxamed ciise oo sheegay in wax badan ay ka qabteen ammaanka hodan haddana ay bulshada ka dalbanayaan si dhow laamaha amniga inay ula shaqeeyaan si aan uga hortagno ayuu yiri falalka la digo koa ammaanka sida degmadan hore ooga jirtay maandooriyaha waxay ahayd degmooyinka xudunta u ahaa waa ka ciribtirna annagay gudoomiyaha gudoomiyihii hore annagoo iskaashanayna ilaamaha amniga iyo bulshada ku dhaqan degmadan waxaan ka ciribtirnay inuu maandooriye uu saldhig u noqdo waxaan ka ciribtirnay inuu ciyaalwar ciyaal weero inay muxuu ahaa saldhig u noqdaan dhammaantood waa ka ciribtirnay haddana waxaan rabnaa in layska kaashto inaan ka ciribtirno qawaariijta dadka bulshada dhibaatada ba-aan u geysanaya waxaan rabnaa ree hodan ayagoo kaashanaya ayagoo iskaashanaya maamulka iyo laamaha amniga waxaan ka weydiisanaynaa garab istaagaan weydiisanaynaa inay nala shaqeeyaan oo cid allaale ciddii amni amni darrada lid amniga liddi ku ah inay soo sheegaan nambarka inay soo wargeliyaan cabdifataax xayre ciise waa gudoomiyihii hore ee degmada hodan si kooban ayuu ugu sheekeeyey waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii hodan loo soo magacaabay gudoomiye soo dhawow mar kale xambalyaan ku leeyahay runtii degmada hodan waxaa waaye degmo weyn oo ballaaran waaye markii loo fiiriyo degmooyinka gobolka banaadirna de waxa ay leedahay ama ku astaan tahay goobaha muhiimka ama goobaha taariikhiga ee degmooyinka ay ugu horeeyaan hadday ahaa lahayd sheeg waxbarashadii caafimaadkii ganacsigii iyo dhammaan intaba gudoomiye markaan saas leena waxa ay tahay degmada hodan inay tahay degmadaas ee degmooyin gobolka banaadir ama civilizationka haddaa dhahno mase ay sheeg frastructureka in ayadu ay lambaroon u tahay runtii anoo sheegaynin markaan inta kusoo beeray shaqooyinkii aan qabanay iyo sheeg iyo maanta inta meeshaan soo gaarsiinay ay ugu horeyda wadooyin badan oo warshada caaneed ahayd ee gudoomiyihii hore gobolka banaadir gudoomiye cumar oo asagna waqtigaas fursada noo siiyey inaan wadadaas dhisno iyo qaybo ka mida ii sheeg waaxda taleh oo ah suuqa bakaaraha maantay haddii aad dhex martid inaad ugu tegaysid meelo badan oo interloog yaalaan sidoo kale wadadan xayaad oo maanta ad arkaysin kafashoobyada iyo dhammaan waxyaabaha dhan ay tahay meeshii ugu horreysay aan shaqo ka bilaabo oo inaan xaaqno oo maanta aad arkaysid degmada hodan markii la sawiraayo meelaha ugu badan ee u qurxoon ee laga soo qaatay sheegaya sawirka gudoomiyaha cusub ee dhowaan loosoo magacaabay degmada cali axmed faarax dhankiisa waxa uu tilmaamay in isbeddel hor leh uu kusoo kordhin doono degmada muddada uu joogo waxaan rabaa inaan dhowr kalma ka idhaahdo xaaladda hadda jirta sidaad ogtihiinba dee amnigu waa waxa dadku ku nool yahay waxaan rabnaa anoo ugu mahad celinayaa hay-adaha ammaanka ammaanka har iyo habeen ay u taagan yihiin in amnigaas aan adkayno waxna ka qabanno inta tabarteena garab istaagno har iyo habeenna aan ka shaqayno khawaariijta kuwa dadkan qarxiyo dhibaateeya laga yaabo inay guryo annaga joogaan dadkuna isku ra'yi maaha saad ogtihiin haddee habartii iyo wiilkii iyo gabadhii iyo odagii waa kala ra'yi duwan yihiin lagu colaadin maayo in gurigaas ree hebel degan laakiin halka qofoo xun inaan iska qabanno waayo sidii taliyuu u sheegay qaybta sidaasoo kale kuwaas inaan gacan bira ku qabanno sida madaxweynuhuba uu dalkan ugu hogaamiyey in dagaalkaas la galo dhammaanteen inaan dagaalkaas ka qayb qaadanaa rabnaa har iyo habeenna aan dagaalkaas galno sidaasoo kale waxaa jira kuwa burcadahoo faasas iyo midiye iyo bastoolada iyo wata ayagana inaan iska qabanno oonaan qarin kuwo kaloo waxaa jira hub sharci darraa ayaguna degmada ku dhex haysta oo ciday la shaqeeyaan iyo ciday u shaqeeyaan aan la aqoonin ayagana waxaan rabnaa inaan ayagana waxaan rabnaa inaan iska qabanno gabagabadii hadalka munaasabadda waxaa qaatay dhagacad oo ah agaasimaha guud ee xiriirka degmooyinka gobolka banaadir gudoomiye soo dhowow waxaa timiday degmo aadan ka fogeyn darislatooo dhex degan tahay aadan ka fogeynood ehelkeedii tahay aadan ka fogeynin oo ummaddii la maamulaya shalay maantana wax maamulaysa aad ka mid tahay faadumo cabduqaadir aday tv-ga dalsan muqdisho
mahadsanid faadumo guud ahaan warka habeennimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan akhyaarta qadarinta iyo qiimaha inaga mudanow waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa tale lexel